talooyin kale iyadaha caalamiga iyo dawladaha soomaaliya qaneeyaha oo ku bixiya qarashka badan nabadgelyadeeda ayaan u nimi nasiib wanaag waxaanu la kulanay in madaxweynaha dawladda meel gaarkaa isaguna safariga ka yimi inaanu ay dhacday inaanu isagana aan is aragno waa fursad qaaliya oo aada u wanaagsan oo aanu doonayna nalafiyeed bal mar unay dhacdo weliba waxay ku dhacday meel ku habboon oo ah meesha ay degan yihiin dadka ka tirsanba dawladaha aadane ciyaaraha aadane beesha caalamka oo soomaaliya ku mashquulsan meelay joogaan oo haddii ay wanaag ku dhamaatona wanaaga nalala qaadan lahaa haddii ay dhibaato ku dhacdo ku dhamaatona kolley nala cid un la eedeynayo ciddii markaa dhibka un geysatay kala taga leh laba jeer baan kulanay mid xalay u ahaa aada iyo aad baanu anagaa ugu tagnay degaankooda si fiican baanu wada sheekaysanay waxaan ku heshiinay in laba wasiir arrimaha aanu ka hadli doono ay u noqdaan gundig ay soo deergareeyaan laba document laba dagaaf oo markaas la isla eego si wax ku oolana wax soomaali badan ay uga soo baxaan labada wasiir mid dhinacooda ahaa midna dhinacyagoo ahaa madaal cabdullahi axmed jaamac oo wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ayaa dowladda puntland markaa maslaayay daraafkii aanu geynay annagoo diyaarsan dhaqaalkaa yaalla oo weliba ingiliish lagu turjumay waa la diyaarshay xalay diyaariyeen waxaan anagu danaynana aada u danaynayna waxa weeye qodobada ugu muhiimsan hawlba waa kala joognay meelaha iyaga oo anaguna puntland hadii hawsheeda annagayna haysatay cid wax lagu tarimayn iyaguna xamar bay joogeenoo kolley hoo meesheedaba hawsha ku haysataa heshiiskii gaalkacyo lagu gaaray oo saddex iyo labaatanka august ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid iyo xukuumadiisa kala socotay xubno baarlamaanka ah aanu gaaray horeaan u ogaanay inaan heshiiskaan la wareejin oo eadihiina loo qaybin dawladda dhexdeeda ayaa qaybsan aniga inkidoon u kalifay inaanu meel walba geyno oo si rasmi u tarjino oo u qaybino arrintaas waa ku ciilqabnay xalana arrintaas inay kollay lasoo qaatay meeshaas kuma adna soo qaadin lakin documentigii xalay aanu diyaarinay waxaanu ku soo qaadnay saddex arrimood anaga muhiim noo ah wixii iyaga markaa dhinacooda ka imaanaya waa gooni saddex arrimood mid waxa weeye heshiiskaas in madaxweynuhu iyo anagu warqadda aan wada saxiixayno oo agreementgan kadaba adkaynta kii hore ah qodabo dheeraada lagu daraayo in lagu caddeeyo inuu yahay mid laysla ogolaado oo preambulaha lagu qoro artikalaha lagu qoro tan kale waxa weeye sidaan weligay hore uga hadijisay laba arrimood oo kale oo muhiima ee dadka soomaaliyeed oo dagaalsan oo intaa tiriraya ee soomaalida xukumahamaada wax lagu heshiin waayo ama hal baa ku dheeraada ama hal baa ka maqan bal in laysla lafaguro oo dawladdan kumeel gaarka ahay oo ilaa labadii kun iyo afartii madaxweynihii horey madaxweynahaana isaga dameeyeen waxaaba dhismaheedu yahay in ay dadkii dib u heshiisiiso oo wadooyinka ay furto oo la wada hadlo oo wixii wax tabanaya la wada hadlo wixii wax kaga maqan yihiin oo rabaa inay kaga qayb galaan qaab siyaaseedna albaabka u furaado ma aha in la yidhaahdo ciddii walba oo naga hor timaado hala iskala diriro waxaan anagu marka arrintaas danaynaynay kol haddii magac uu jiro adduunyadana ictiraafka ilaa heerka haysta in aan heerkaas ictiraafka looga faa'iidaysan si aan shaqayn karin maxaa yeelay ilaa haddeer ilaa kol iyo sagaashankii inkaasoo dawlada kumeelgaala la sameeyey midaba nooca hadda ay wax ku socdaan bay ku socotay waxbaa suurageli waayo mawqifka anagu aan qabno oo puntland siyaasadeeda waxa weeye wixii suurageli kara oo dhismi kara hadduu ahaado heer tuulo heer degmo heer gobol iyo heer state ama dawlad dowlad goboleedku waxaad moodaa in xoogaa hooseeyo magacaas dhowr gobol ama hal gobol iyo wax inuu tilmaamayo dawlad walaayad ah oo ka qayb gashay federaalk systemka oo dawladda federaalka ay loo dhisay oo hiigsanayso in intaaba ciddii awoodeeda in lagu taageero oo dadaalkaa la wado in la dheeraysiiyo dastuurkii dawladda ka dhexayn lahaa federaalka oo ilaa shan sano hadda aan weli meelu marayo aan la aqoon heshiiska gaalkacyona aan ku gaarin oo ahaa bal annaga xaggee usoo wareejiya annagaa dabada ka riixayn oo garowga aanu falanay in aynu noqoto saldhig si halkaas anaga laftigeyga meel noo dhow haddaan ka filaada roonay andala war alla dheeraysiiyo ee cid taageeraysaan waa buux oo gacan ka geysanaysa ama qarash ka ahaato ama farsama ha ahaato ee si markaas soomaali wax ay ku heshiin ka dhoo dokumenti ay meesha usoo baxaan oo dhinac socda anaa dawlada iyo anaa dawlada iyo anaa aqoonsi haysta ee arrinta labaad waxa weeye ee oo muhiimka ah anaga mas-uuliyad way naga saaran tahay sida ay nooga saaran tahay soomaali oo dhan meesha hadda anagu aan ka mid madaxda ka nahay oo ah meelaha aada iyo aad ugu waay baahan in laga hojgeliyo mashaariic horumarineed in annaga iyo qolada dawladda federaalka kumeel gaarka ah aan isla diro in halkaas dadka degan ay u baahan yihiin mashaariic horumarineed oo deeqda caalamka ay deeqda mxuahay beesha caalamka ay u heelan tahay oo dhaqaalada u hayso inay gacan ka geysato oo maanta meesha qaadan ka dhow keliya ay tahay iyada iyo dhinaca kale oo galbeed oo anaguna aanan marna saabka ka saarin waa dad walaalaha iyaga ah oo aan iyagana jecelnahay horumarkaas inay wax ka gaaraan macnamaha istiqraar haystaan iyo deganaansho kulli soomaali kala tegi doonto kala tegi maysa maalin ba soo noqonaysa sidaan aaminsan nahay aanan anagu ku noqon bakayl in iyagana wax laga qabto annagana meelaha hadda dagaaladu ka socdaan oo labaatanka sano ku dhow wax ka socdaan ayaan bakayl ku noqon ciddii markaa magac loogu diibo inaan buntland waxba laga heli midaas aanu adag weeye mujtamaca reer buntland waan anagu wakiil uga nahay wax badan baan ku hadalnay adduunka o dhan waanu sheegnay in badan baa nala garowsatay waana la ogol yahay waxaan uli maanta inaan ugu magac yeelo madaxweynaha dawladda kumeel gaarka inuu aqoonsado xuquuqda puntland ay u leedahay inay horumar gaadho muddadaas sana fishalanka oo dad badan oo qaxooti koonfur ka yihiin iyo meel walba ka yihiin ay wada joogaan una baahan yihiin dekada la waasiciyo aerobooro waa wax looga qabto isbitaallo loo dhiso kuwaas oo aan waxba laga qaban intii dawlad soomaaliyeed ay jirto weligeed mawduucyada asaasigaa marka oo noocaas oo kale ah ma geli karaa negotiation waxa weeye horumarka dalka negotiation ma geli karo wegtaba ah dadka soomaalida in la heshiisiiyo ma geli karo negotiation in la abka loo furo kadib markaa laga maaran waayo markaa si doona markaa hadda looga fashado ma geli karaan taasuna in dalka go-aankii oo gaaray oo transitional federal charterkii ay samaysteen muddadii ka dhamaatay kii bedeli lahaa lagu qabsado si dalka wax isu raaci karo dadka laga dadi karo ay meesha usoo baxaan arrintu halkaasay salka dhigtay annagu wax kusoo kala kacnay waxaana noo muuqatay in rag badan oo dawladda ku jiraay ayan ogolayn meesha xaalku hadda marayo inuu dhaafo anaguna saas ma aqbali waxaana ka geli karin baasiba soborta hay-adihii dawladihii hadda degaankan kelad u joogay qaar badan baa nala soo xiriiray waxay leeyihiin war bal waxaad yeelaysaan daaqad furan dhaaf daaqad waa iska furanta weliba labadii waa furaynaa waxaan keliya roma laakiin marna layaan usoo fashan in aan gudurka ka jarayno horumarka puntland iyo soomaali in dib loo heshiisiiyo meeshii maamul u baahana in maamul laga dhiso dastuurkii kumeel gaarka ah kaana ou haddeer sida uu yahay uusan ahayn kan saxa kan saxa uu yahay kan shanta sano curyaannimada ku soconayo aan u baahna inaan dhisno oo wax lagu qaybsado sidaas baan sidaas baan katabiiskarayna
iyo
anigu hebel hebel oran kari maayo laakin waxaan anagu ogahay inaan la fulin inaan laga wada warqabin oo aan la qaybin ama qodobada ku saabsan horumarka dawladda puntland mashaariic horumar in laga hirgeliyo oo ay ogolayn raga halkaas maaa
waxaad diisan tihiin maamul goboleed oo waxaad rabtaan dawladda puntland iyo dadaalo oo dawladda puntland iyo dawladda soomaaliya ay noqdaan laba dawladood maya adeer waxa weeye waxaa slabayaan yii waa la kulli doono dirsanaantaas relativka cid hadda siman iyo cid hadda magaciisa waxaa slabayaan waxa weeye soomaaliya waa hal dal waa hal dad wixii meelkii wax laga qabanayaaba waa meeshii kale meeshii maanta ammaan leh meel kasta ba ahaatee maanta ammaan wuxuu ka jiraa waqooyiga soomaaliya ama ha ahaato puntland ama ahaato soomaaliya in wax laga qabto ayaan anagu rabnaa ciddii marka doonaysa inay soo soo kusigatay oo kula wareegtay adduunka in iyagu dawladiisa meel kalena horumar laga sameeyo ka yeelnay maxaa war markii ugu taageerada intaasaan ku eegtay assalaamu calaykum